waxaan ahay daahir nuur mataan baa layidhaha biis german dhagaxley baan ahay bulshada ugu baaqi waxaan waa doorasho waa wax maalmo ku eg shanta salaama mar bayna soo mari way dhammaan kii soo gelayana afartan beri horteed yuu yoomal maxfuudka ku qoran yahay oo qaran ilaahay ku qoran yahay way dhammaan kii dhinta wuu dhintay kii nool leh shanta dambey soo mari kii maanta waa birri buu taagay waxaan rabaa inaan ku baaqo nabadda in lagu dadaalo nin walba kaambeynkiisa si wanaagsan nabad ku dhaahan degganaan leh bulshada inuu cod uga raadsado oo nabadda lagu dadaalo xilli xun oo sixir barar abaar wax walba lagu jiro yaan joognaa waxaan rabnaa kaambeynka inta xamaasadda wadda ee inay wax doorata rabta iyo inta doorashada rabtaba nabadda in lagu dadaala kii ku dooranayo si xamaasad la'aan ee kii uu jecel yahay codka ku siiyo kii cod raadsanayo si xamaasad la'aan eh bulshada cod uga doonto si nabadgelyo ay maaragtay codka ay ku rido anaga waayo dad dad ehel oo wada dhashannahay ladu wiiloo tartamaysa ama maxay ahayd baarax iyo qarow waa laba ninoo walaal eh si nabadgelyaan rabnaa inay maxay ahayd oo codka u dhaco sababtay ta annaga nabad maan noo daran maalinka kuuraha la ridaayo dadweynaha sharaftale waxaan ugu baaqi si nabadgelyo ah in aan codka annaga aan ku ridno magacii waxaa la dhahaa jamaal siyaad aadan waxaan rabaa waxaan u baaqayaa dadweynaha dhadhaab subcounty in si nabadgelyo ah kuuraha loo rido aan lasjalafaqaynin annagaa shacab oo annagaa walaalo ah dadka walaalaha oo ehelka oo isla degan joombeda inay kala qaadanayaan labadan siyaasi markay nairobi tagaan ayagaa ehel isu ayagoo issalaamayan marka annaga yaan culoobin annagoo ehel ah nin walbaba ninkuu raba ha uu codeeyo si nabadgelyen ha uu codeeyo dhadhaab sabcounty dadka degan waa walaalo waa ehel waa nabadgelyo dhibaato kama jirto insha allahu tacala waxaan rabnaa in aan dhibaato dhicin kuurahan si wanaagsan soddon iyo dhowr beriya ka dhiman si wanaagsan oo sharaf badan inay u dhacaan yaan ugu baaqayaa aniga magacayga waxaa la yidhahdaa xasan yuusuf nuur marka koowaad ilaah maanta iska leh xilli siyaasadeed baa la joogaa marka xilligaa ayada xilligaa ayada waxaa waayey waa in nabadgelya lagu dadaalo dadka ninkasta nin buu rabaa ninka uu rabaa si nabadgelye ayarka codka ha ugu rido hal ilaa nabadgelye waad ogtihiin nabadgelye wax ka fiican ma laha ninkii nabad haysto wuxuu waynaya ma laha marka nabaddan eelinno dadka siyaasiyiinta ah dadka ayagana maxaa la dhihi jiray si nabadgelye ah oo tolnimo ah oo maaragtay kalgaclo waxa oga doontaan marka haa hal ilaaliya maaragtay nabadgelye nabadgelye wax ka fiican ma laha haa ugu baaqayaa nabadgelyo in lagu dadaalo nin walba calafkiisa u qaado tolnimona nuujiyo walaalnimo nuujiyo dadkan waa dad isla dhashay dhulka waa lala wadalee dalka waa la wadalee dadka waa la wadalee waana la isla dhashay wanaag iyo kalgacelle iyo walaalnimo in lagu joogo oo nin walba ninka kale uu garabkiisa hayo aan la isku sii nixin ama dhagax tuur iyo waxaas iyo ul iyo ruux baa la dilay iyo sidan baa la yeelay waa la caayay midnaba in laga fogaaday aniga ilato sita waxaan ugu baqaa nabad nabad kii soo gala nabad kan doonayow nabad kan tagaayow nabad soomaaliyay nabad walaalnimo bulshada dhexdeedana fidmaha ka dhalinina waayo kaal codka ka rabto haddii aad fidmo ka dhex bayso wax cod oo meeshaa kaaga soo baxaya ma jiro